bismillaahi raxmaani raxiim halkani waa reediyo ceegaag oo aad ka dhagaysanaysaan barta internetka ee ceegaagcom dhegaystayaal maanta waxaa inoo sii socon doona darsigii diinigahaa ee ku saabsanaa barbaarinta caruurta oo inoo soo jeedin doona sheekh muuse ashcari waana kan ee kusoo dhawaada إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه فنعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ففتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وصلاة الله وسلامه عليه دائما أبدا سرمديا إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى عباد الله يقول الله جل جلاله وهو أصدق القائلين قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون walaalaha muslimiinta ah ee soo booqanaya websitekan ceegaag dot com waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh salaan kadib walaalayaal ilaahay galladiisa iyo fadligiisa waxaynu mar kale isugu soo noqonnay mawduuceennii taxanaha ahaa ee ku saabsanaa barbaarinta carruurta ama waxa luqada carabiga lagu yidhaahdo tarbiyatu alawlaadi kulankaana walaalayaal waa kulankii afraad kulankeenii u dambeeyey haddaad xasuusataan waxaynu kaga hadalnay heerka ama marxaladda koowaad ee barbaarinta carruurta taasoo aynu nidhi waxay bilaabantaa carruurtu intaysan adduunka imaanin walaalayaal waxaynu sheegnay in carruurtu ay yihiin farac faracaana uu asal ka yimid asalkaasoo ah waalidka taasoo macnaheedu tahay hadday waalidku hagaagaan carruurtuna way hagaagayaan haddaba arrinta keliya ee waalidku ku hagaagi karaan oo ay ku noqon karaan dad u qalma inay carruur barbaariyaan sidaan sheegnay waa inay yihiin waalid diin le walaalayaal oo diinta yaqaana kuna dhaqmaya maxaa yeelay walaalayaal diintu waa ra'sulmaal waa waxa keliya ee u haraya qofka muslimka ah waa kii uu ku lahaa alimaam qaxtaani manduumadiisa la yidhaahdo nuuniyatulqaxtaani waa kii ku lahaa فالدين رأس المال فاستمسك به وضياعه من أعظم الخسران شيخ وحيري فالدين الدين رأس المال رأس المال كوي يعني مالك حرية وي يعني لفه مالك اللي فيه سوى معنا فاستمسك به قبصو قف قفك مسلم كاو قبصو دين تا قبصو ما حايا لي فضياعه دينك أو ضيعه min acdami alkhusraani khasaaro tan u weyn wey markaa walaalayaal sidoo kale marxaladda labaad waxay iyana bilaabantaa intaysan carruurtu dhalanin oo adduunka imaanin bal fiiri walaalayaal sida diinta islaamku ay uga fikirayso carruurta barbaarintooda maxaa yeelay walaalayaal carruurtu intaysan dhalanin baa barbaarintoodu waxay martaa ilaa dhowr heer marka waxa weeye waxaad halkaa ka fahmaysaan islaamku siduu uga fikirayo barbaarinta carruurta haddee marxaladii koowaad waxaynu haynay inay tahay mataqaana carruurtu intaysan dhalanin sidoo kale kulankaana waxaynu uga hadli doonaa marxaladda labaad oo ah weliba sidoo kale wa intaysan carruurtu adduunka imaanin marka waxaa fahmaysaa diinta islaamku siday yani waxa weeye xoogga u saarayso barbaarinta carruurta maxaa yeelay carruurtu waa hogaamiyeyaasha bulshada muslimiinta ee mustaqbalka haddaan maaragtay barbaarintooda laga taxadarinna ee waxa weeye mataqaanaa halis bay arrintu noqonaysaa marka marxaladda labaad walaalayaal sidoo kale waa intaysan carruurtu dhalanin waa iyadana waxayna marxaladaani bilaabantaa kulan kastoo labada waalid ay u kulmaan iyagoo markaa rajaynaya in ilaahay carruur u hibeeyo haddaan si fiican u sharxo ama si fiican u caddeeyo kulankan waxaa laga yaabaa dadka qaarkiis inaysan fahminayn kulankan waxaa la yidhahdaa kulanka jinsiga marka kulan jinsi haddii la yidhahdo dadka qaarkiis waxaa laga yaabaa inay yani maleeyaan raaxo keliya raaxo keliya maha walaalayaal sidaan hadda ka hor sheegnay aayadda suuratulbaqara ku jirta ilaahay jalla wacalaa waa kii ku lahaa fal'aana haddeer baashiruuhunna dumarkii la ciyaara dee ciyaar keliya maaha bal fiir maxaa daba yaalla wabtaguu raadiya maa kataba allahu lakum wixii ilaahay idiin qoray oo owlaada marka kulankaas ama kulan walba oo mataqaanaa labada waalid ay u kulmaayaan kulan jinsiyadeed micni oo ay labada waalid u kulmayaan si iyag sidoo iyagoo rajaynaya in ilaahay carruur kala siiyo marxaladii labaad baa bilaabanaysa waana marxaladda ugu muhiimsan waa walaalayaal ee barbaarinta carruurtu ay marto marka walaalayaal maadaama ay labada waalid ay mas-uuliyad qaadeen hawl culusna looga fadhiyo ta waa inay ilaahay cuskadaan oo ilaahay kaalmo weydiistaan kulankaas kulan kasta oo ay u kulmayaan in si ay carruur u helaan waa inay ilaahay cuskadaan waana sida lagu yaqaano markaa walaalayaal dadka wanwanaagsan ee muuminiintaa sida lagu yaqaano wey markay arrin samaynayaan ilahay bay cuskadaan waa dadka sida lagu yaqaano micnihii dadka wanwanaagsan ee addoonnimada ee ilaahay addoommo u yihiin ay dhabka tahay sida ilaahay ku caddeeyey qur'aanka uu ku caddeeyey gaar ahaan suurat alfaatixa oo aynu maalin maalin walba akhrino micnihii toddobiyo toban jeer markaynu salaada tukanayno ilaahay jalla wacalaa muuminiinta isagoo sifeynaya suurat alfaatixa waa kii yidhi muuminiintu waa ku yidhaahda iyaaka adiga unban rabbiyow keligaa unban nacbudu caabudna oo caabudayna wa iyaaka adiga unbaa adiga keliya unban nastaciinu kaalmo weydiisanayna sidoo kale waa mid ay uga dayanayaan walaalayaal labada waalid inay ilaahay cuskadaan oo ilaahay ay baryaan kulankaas ilaahay ku baryaan waa mid ay uga dayanayaan ambiyadii ilaahay uu diray oo uu u dhiibay ama mas-uul uga dhigay ama saaray yacni waxa weeye risaalada sida nebi muuse calayhi salaam nebi muuse calayhi salaam markii uu ilaahay diray oo uu risaaladii u dhiibay nebi muuse miyuu risaaladiis ka qaatay maya bal fiiriya qur-aanku siduu u suureeyo ilaahay jalla wacalaa wuxuu ku yidhi suuratu tah idhab tag nebi muusew ilaa fircawna fircawn xaggiisa aad maxaa yeelay fircawn innahu maxaa yeelay fircawn dagaa wuu xadgudbe marka risaalada nebi muuse markii loo dhiibay oo la dhahay fircawn xaggiisa aad nebi muuse nebi muuse calayhi salaam miyuu iska aaday maya fiiriya wuxuu yidhi qaala nebi muuse wuxuu yidhi rabbi rabbiyow ishrax lii sadrii laabtayda waasici wayasir lii amrii arrinkaygana ii fududee waxlul furfur cuqdatan guntinta furfur min lisaani carabkayga guntinta ka fur yafqahuu qawlii dadku hadalkayga ha fahmeyne marka nebi muuse calayhi salaam yacnii wuxuu dareemay ama ogaaday in hawsha sugaysa ay culus tahay walaalayaal sidaa darteed ilaahay buu cuskaday oo ilaahay buu beriyey maxaa yeelay walaalayaal ilaahay oo la cuskado oo la baryo yacni waxa weeye arrinka aad doonayso inaad samayso yacni waxa weeye wuu ku fududaanaya marka walaalayaal labada waalid kulan kastoy u kulmaayaan si ay caruur iyagoo carruur rajaynaya ee inay ilaahay cuskadaan weeye sidaa darteed nabigeenna sala allahu calayhi wasalam wuxuu xadiid ku yidhi sida uu abu daawuud ku warinayo xadiiska ayaan akrinaya rawaa abu daawuud fii sunanihi عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ثم قدر أن يكون بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا صدق رسول الله بل فيري ولا ليال حديث النبي صلى الله عليه وسلم siduu u caddaynayo kulankaasi muhiimadda uu u leeyahay dhinac walba ilaan haddeer waxaynu ka hadlaynaa tarbiyatul awlaad laakiin kulankaasi yacni waxa weeye muhiimadda uu weliba khaas ahaan u leeyahay xadiiskayba ku caddahay barbaarinta carruurta inuu kulankaasi u muhiimsan yahay yacni waxa weeye xadiiskayba ku caddahay walaalayaal nebigu sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi xadiis uu warinayo abu daawuud ibnu cabbaas uu ka warinayo qaala ibnu cabbaas wuxuu yidhi qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam nebigu sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi low anna axadakum haddii axadkiin mid idi ka mida idinka idaa wakhtigii araada uu doonayo an ya'tiya inuu u tago oo uu la kulmo micnihii u galmoodoa laga wadaa ahlahu ahalkiisa micnihii xaaskiisa qaala uu yidhaahdo bismi illaah yani bismi illaah uu yidhaahdo ilaahay magaciisa uu markaa xuso oo dabadeed uu yidhaahdo allaahuma ilaahow jannibnaa naga foge anigii xaaskaygaba naga foge ashayطaana shaydaanka naga foge wa jannib ishayطaana shaydaankana ka foge maa wixii rasaqtanaa aad nagu irsaaqday bidi oo carruurtii aad micni nebigu sal ly slam wuu sii wada wuxuu yidhi uma dabadeed qudira haddii la qadaro micnihii an yakuuna inuu ahaado baynahumaa dhexdooda waladun cunug fii daalika arrinkaas haddii kulankaasi ilaahay markay saa ku ducaystaan haddii kulankaas ilaahay ilmo uu ugu qadaro lam yaduruhu ma dhibayo ilmahaasi ma dhibayo shaydaanun shaydaan ma dhibayo abadan weligiis marka walaalayaal sidaa xadiisku caddeeyey waxa weeyaan oo xadiiska ku cad wuxuu xadiisku si bayaan ah oo yacnii cad u caddeeyey marxaladaas oo ah kulanka labada waalid ay u kulmaayaan si ay carruur u helaan muhiimadda ay ugu fadhido walaalayaal barbaarinta carruurta marka sidaa darteed arrinkaa waxaa garan kara oo keliya sidii aynu marxaladda koowaad ku sheegnay waalid diin lade oo diinta yaqaana wa ilaa haddii kale maaragtay waxa weeye fursaddaasi carruurta way seegaysaa ogaada fursaddaas carruurta way dhaafaysaa maxaa yeelay walaalayaal haddaan carruurta intaysan dhalan loo xirsi xidhin ilan waad garanaysaan marka walaalayaal yani waxa weeye cudur hadduu jiro maataqaanaa waxa weeye ka hortag baa mataqaanaa ina cudurka laga hortago ina markuu yimaado la daweeyo ina laga hortagaa ka fiican marka carruurta haddii intaysan dhalan loo xirsi xidho oo waxaa looga xirsi xidhaayana waxa u weyn shaytaan baa u weynta waxa weeye carruurta tarbiyadoodu way fududaanaysaa wa ilaa haddii kale maarataqa waxa weeye tarbiyadu way adkaanaysaa marka marxaladaasi mataqana waxa weeye ha ku baraarugeen waalidiintu ha ku baraarugeen waalidiinta waxaan ka wadaa micnihi waalidiinta guryaha dhisanaya haddeer oo isguursanaya micnihi oo doonaya in ilaahay carruur siiyo marxaladaas ha ku baraarugeen aad iyo aad bay u muhiimsan tahay marka walaalayaal halkaas baynu maanta istaagi doonaa insha allah waa inoo kulankan mid la mid ah hadduu ilaahay yidhaahdo inta ka horaysa waxaan idinkaga tegayaa wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
haddaba dhegaystayaal waa inoo wiigi dambe iyo cegaag hamogaanina asalaamu calaykum waraxmat ullahi